madaxweyne deni oo saxaafadda kula hadlay magaalada garowe maanta ayaa sheegay in kulankii dhinacyada badan ku dhex maray garowe uu ka dhashay jawi isfahan madaxda soomaalida sidoo kale caleemasaarka wuxuu abuuray fursad aad qaali u ah oo isugu yimaadeen madaxda soomaaliyeed meel kasta ay joogeen taasoo dadka reer puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd islamarkaasna abuurtay fursad aad u weyn oo dadka soomaaliyeed ay ku wada kulmaan waxaa aada looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dowladda soomaaliyeed dibudhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aada qaaliya u ahayd kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalk ay isku arkeen wuxuu gogolhaar u noqday in kulamadii u dhexayn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in laysku cafiyo waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo madaxweynaha puntland ayaa dhanka kale sheegay in lagu ballamay in bisha maarso laisugu yimaado kulan soo afjara khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu soo jeediyo in shir laysugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogashaas martigeliso anagoo ku hadlayo magaca dowladda iyo shacabka puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada garoowe waxaana ku faraxsannahay inay puntland sidee horeba u ahayd inay ka shaqayso midnimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya in kaalintaasi firfircoon ay u qaadato waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda puntland u furan tahay ka shaqaynayso midnimadooda iyo horumarkooda diyaar u tahay in wax kasta oo madmadooba oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay wadajirka ilaaliso midnimada ka shaqayso dowladnimada ka shaqayso horey loo wada socdo wixii khilaafaad ee shakhsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walbo ay tahay ummaddan ay ka wada shaqayso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto sidii cadowga ummadda soomaaliyeed ee nabaddiidka ana loo ciribtiri lahaa dowladnimada soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa calimasaarka madaxda cusub ee puntland oo noociisa ahaa kii ugu horreeyey ee puntland ka dhaca ayaa kulmiyey dhinacyo badan oo ku kala fikir duwanaa siyaasadda soomaaliya nuux muuse birjeeb v o a garowe